wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka jubbaland iyo jaamacadda balasma faraashe kismaayo ayaa shalsaydeen heshiis iskaashi oo la xiriiray cilmi baaris sida arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ah kuliyad munaasabad leh qobada kismaayo oo ay ku qayb galeen madaxda wasaaradda iyo jaamacadda muhiimadda heshiiskan iyo waliba wuseeye ah in lamada dhin iyo isdhaafsadan doonan cilmi baarisyo keedin arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada aana soo baarayaan dhibaatada isbeddelka cimilada ah kareebta soomaaliya gaar ahaan deegaanada jubbaland gudoomiyaha jaamacadda balasma faraash ee magaalada kismaayo maxamed cabdi jaamac oo munaasabada hadalku jeediya faahfaahiyay qodobada heshiiskan usa ka koobaya iyo muhiimadda usleeyaa ujeedada maanta halkan aan u wada joogno waxay tahay in iskaashi ama inaan maanta aan xoojino ama aan sameyno heshiiska iskaashi jaamacadda iyo wasaaradda wasaaradda cimilada iyo isbedelka imada environmentiga iyo climate changiga dowlad goboleedka jubbaland oo aan rabno inaan iswadaarsano ama kala saxino heshiis heshiiskaasoo udobdhexaad oo ah ugu weyn tahay in jaamacadda iyo iyo wasaaraddu sidii iskaashi buuxa u yeelan lahayd dhinacyo kala duwan ay ka mid tahay in laga wada shaqeeyo sida environmentiga iyo climate changiga iyo corporation good jaamacadda iyo wasaaradda u yeelan lahaayeen sidoo kaleete in wasaaraddu udubdhexaad ee u tahay aan ognahay dowlad goboleedka jubbaland oo ognahay halkuu ka joogo deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo saameynta mar walba uu ku leeyahay ka jaamacad ahaan waxay noo tahay farxad gaara inaan maanta aan heshiiskan iyo inaan iskaashi buuxdo aan jaamacadda iyo wasaaradda inaan yeelano agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka jubbaland aadan maxamed yeeshe intii heshiiskan usbalbadan langu faa'iidaysado doona oon ku horeyta sidii lan hirgeli lahay mashaariicda laka hormaryo walka qobdowka saameynta isbeddelka cimilada waxaa heshiis is-afgarad oo ku saabsan wada shaqeyn halkan maanta ku kala siixan doonaan wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo jaamacadda balasma heshiiskaas oo ku saabsan wada shaqeyn ay yeeshaan wasaaradda deegaanka iyo jaamacadda kaasoo xooga lagu saari doono qaas ahaan cilmi baaris cilmi baarista ku saabsan arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaan ognahay saameyn badan in ay waayadan dambe isbeddelka cimilada ay ku leedahay deegaanada jubbaland iyo dhammaan soomaaliya la wada diyaariyaan mashaariic hirgelineed oo cilmi baaris ku salaysan kuwaasoo macnaha xooga lagu saari doono isbeddelka cimilada iyo kala duganaanshaha nolosha iyo kaabayaasha ee deegaanka sidoo kale waxay heshiiskan uu xooga saari doonaa horumarninta barnaamijyo tacliinta sare iyo cutubyada tababarada diradda ku salaysan si loo maareeyo deegaanka iyo loona diyaariyo mashaariic iyo u adkeysan kara cimilada soomaaliya weliba muddooyinkii ka dambeeyey ladaala dhiyaasay saameynta isbeddelka cimilada iyadoona weli dareeran daraasado iyo cilmi baarisa laga sameeyaaya sababo sheeni isbeddelka cimilada in soomaaliya iyadan ku nuglaata iyo xalalka lanku gudub kora